بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأولي وحن كجرها سورة وحن كجرها سورة هود iyo dadkii sucadada ahaa ee ilaahay uu liibaanay meesha ay ku dambayn iyo kuwii ashqiyada ah meesha ku dambayn markaan soo gebagabaynay yaa waxaa faallo yar laga saaray nimanka gaalada ee ahlu maka ah ee asnaamta caabudayo inay baadi ku sugan yihiin cadaabkoodana ay qaybtooda ka heli doonaan walaqad aataynaa muusa alkitaaba marka nebi muuse waxaa weeye markii aan ka soo baxnay oo qisadiisii oo gaaban laakiin oo kuwa kaleo dhan ka gaaban oo fircoon iyo isaga hadda waxaa laga hadlayaa haddana qoomkiisii oo beni israa'iil ahaa iyo dhibkoodii yaa laga sheekeen marka kuwii la halaagay oo kale ma aha waa inaan saa ula socno kuwii laga soo qisaynayay waa kuwo intay nabigii diideen ilaahay cadaab oo cidhib tiro uu ku riday weeye walaqad aataynaa muusa alkitaabana lamana soo celcelinin gadaalna qisaskii looguma noqonine waxaa weeye nimankaas reer banu israa'iila oo nebi muuse ilaahay u soo bixiyey oo ilaahay gacantiisa fircoon kaga badbaadiyey oo inta kitaabka la siiyey oo markay diideen inay galaan baytulmaqdisna tiyaha lagu riday haddana loogu barwaaqeeyey oo ilaahay daroor uu ku hadheeyey oo haddana almanna wasalwa uu siiyey oo dhagaxan dib loogu dhuftay usha intaasoo biyo uga soo intaasoo nicmo ah haddana nebiyullaahi muuse way dhibeen nimankaa marka waxaan idhi qur'aanku nabigeenna calayhi salaatu wasalaam had iyo goor wuxuu ku soo celceliyaa qisada nebi muuse maxaa yeelay laba meel bay iska shabahaan waa meele waxaa weeye nebi muuse waxaa loo diray fircoon oo ilaahnimo sheeganayo inuu ka hortago ilaahnimada ka xayuubiyo qoomkiisiio inta la gumaystay dhulka yaallana inuu inta dhulka ka soo qaado cirka uu geeyo wa fadalnaahum calaa cilmin cala alcaalamiina inuu ka dhigo taas iyo waxaa uhelaysa weliba kitaab oo towraad la yidhaahdo oo axkaam oo xalaal iyo xaaraamba ay ku jirto loo soo dejiyo oo la rabo shareecadaas in la fuliyo marka nebiyullaahi muuse saasuu ugu dhibtooday fircoonna wuu ku dhibtooday qoomkiisiina wuu ku dhibtooday kitaabkiina way qaadan waayeen ilaa jebalkii laga dulkeeno qaata la yidhaahdo marka maadaama ay sidaa yihiin nabigeennana calayhi salaatu wasalaam way isa shabbahaan oo waxaa weeye adduun caalam aan wax ilaahay ku tawxiidsan iyo wax ilaahay yaqaano midna aan jirin inuu ilaahay mar labaad ku soo celiyo ku soo dabaalaa loo soo diray qoomkiisiiyo waxay ka qabaan dib u dhacna gabdhaha iyagu dhaleenoo quruxdooda aada la yaabi aasayo oo timirta intay kuusaan yidhaahdo timirtana waa ilaahay markay gaajoodaanna cunayo caqlina meeshaa ka joogo inay ka dhigaan caalamka kuwa hoggaamiyo oo boqorrada kuwa ugu waaweyn wuxuu ahay cagta mariyo inuu ka soo saaro kitaab qur'aan ahoo khaalid ahoo ilaa yowmiddiinna joogayana inuu dadka muxuu ahay lagu hoggaamiyo oo axkaam iyo shareeco iyo akhlaaq iyo wax walbale marka nebi muuse iyo wixii kala dhex maray isaga iyo banu israa'iil sidaasaa loogu soo celcelinayaa walaqad xaqiiqe aataynaa waan siinay muusa nabi muuse alkitaaba kitaabkii towraad ahaa ayaanu siinay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam baa weli loo tacsiyeynayaa muuse waxaan siinay kitaabkii towraad sidaan adigaba nebi maxamedow aan kitaabka furqaana kuu siinay fakhtulifa waa laisku khilaafay fiihi kitaabkii dhexdiisa waa laisku diiday nimankii oo oo reer bani israa'iila kitaabka la siiyey way way iskhilaafeen kitaabkii fakhtulifa fiihi waa laisku khilaafay waa nabigaa marka lagu sabirsiinayaa oo muxuu ahaayey marka kuwaasba sidaasaa yeeleen weeye waa la isku khilaafay kitaabka fakadaba bacduhum qaarkood wuu beeniyey wasadaqa bihi bacduhum qaarkoodna wuu rumeeyey sida ay qoomkaaga yeeleen marka ilaahay wuxuu idhi walowlaas kelimatun kelimo oo sabaqad hormartay min rabbika rabbigaa ka hormartay haddaynan ahayn la qudiya baynahum dhexdooda waa la xugmin lahaa kelimada ilaahay xaggiisa ka hormartay waay maxay tahay nebi muuse iyo inta ka dambayso in muxuu ahaayey ciqaabka xisaab in loo ta'khiiriyo waa xisaabta iyo abaal iyo abaalmarinta yowma alqiyaama oo aan adduunyada dhexdeeda aan lagu abaalmarinin oo ay iska sii noolaadaan ilaa ay tooda ka timaaddo marka ilaahay wuxuu yidhi walow waxaa hadday sidaa ayna ahayn la qudiya baynahum dhexdoodaa la kala xugmin lahaa oo kan wanaagga lana wanaaggiisaa lagu xugmin lahaa kan xumaanta sameeyeyna xumaantiisaa lagu xugmin lahaa laakiin qadarkii ilaahay wuxuu ku dhacay in abaalkooda gadaal loo dhigo yowma alxisaab qiyaamaha wa innahum nimankaas la fii shakin waxaa weeye qowm kuwaagan oo kula jooga oo qurayshta oo kufaaru maka ah wa innahum iyagu la fii shakin shaki bayiyay ku sugan yihiin minhu min alqur'aani qur'aankan xaqiisa oo muni oo muriibin shaki shaki lagu daray ayay qabaan oo waxay kala garan yihiin waxay kala garan laayihiin inuu xaq yahay iyo inuu baatil yahay wa inna kullan mid la arkabo lammaa la yuwafiyannahum kuwaas hore iyo kuwan dambaba wa inna kullan mid la arko lammaa la yuwafiyannahum wuu oofinayaa u oofinayaa rabbuka rabbigaaga acmaalahum buu oofin mid la arkoo mu'miniinta iyo gaalada ah abaalkoodii ayay helayaan buu ilaahay yidhi jazahoodii kalena aakhira abaalkoodii kana aakhiray ku helayaan layuwaffirnahum rabbuka acmaalahum innahu alle bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan khabiirun kii baatin og weeye fastaqim marka kol hadday sidaa yihiin waxba ha isku shuqlinne fastaqim toosnow nebi maxamedow kamaa umirta sida lagu faray u toosnow fastaqim kamaa umirta yaa maxamed oo diinta ilaahay ku sugnow oo saa u toosnow wamanna ha toosnaadeen taaba toobad keenay oo ku rumeeyey macaka adiga kula jiro oo gaalnimadii ka soo noqday oo rumeeyey ha toobad keeneen walaa tadqoow ha xadgudbina ilaahay xuduuddiisa wax uu xarrimay ha samaynina innahu alle bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun kii arkaya weeye marka waxaannu ognahay xadiis saxiixa ayaa soo arooray oo nabiga calayhi salaatu wasalaam meeshan dhafoorkiisaah yaa dhowr timo oo ciro ah lagu arkay markaasuu nin asxaabta wuxuu ku yidhi yaa rasuulallaahi shayabta waad ciraysatay marka nabigu wuxuu yidhi shayabatnii huudun wa akhawaatuhaa waxaa waxaa i cireeyey huud suuratu huud iyo akhawaatuhaa marka akhawaadku waa suurado badan oo meesha mufasalka kuwa la yidhaahdo ku jiro oo qiyaamaha aad uga sheekaynayo kuwaas weeye kuwa oo wa akhawaatuha uu yidhi laakiin hadda waxaanu ka hadlaynaa maxay haddii alla kuu roon yahay huud maxay maxaybay ku sideebay u ciraysay huud nabigeenna calayhi salaatu wasalaam marka culimmadu qaar waxay leeyihiin waxay u ciraysay cadaabka dhacay oo nimankaa ku dhacay gaalada ee laga sheekeynayey oo ay ugu dambeeyeen qowmu qowmu muuse ay ugu dambeeyeenoo fircoon iyo ku dhacay nebi nuux laga soo bilaabo cadaabkaas nabigeenna wuu garan ilaahay qadabkiisa iyo iniyo intiqaamkiisa wuu garanay cabsi uu ka cabsanayo ayuulayuu la ciroobay oo nabigeenna isagaa ilaahay yaqaano waxaan ognahay isagoo geesi ugu geesisan yaa haddana caaisha iyo waxay inoo sheegeen markii ay dabayl ay soo daruur la arko soo socoto ama dabayl ay soo soo socoto waxaa marna gurigu geli marna wuu ka soo bixi markaasuu wuxuu dhihi allaahumma innii as'aluka khayrahaa wa khayra maa fiihaa wa khayra maa ursila fiihaa wa acuudu bika min sharihaa wa shari maa fiihaa wa shari maa ursila fiihaa yaan kaa magangelayaa maxaa yeelay isagii baa qur'aankii baa lagu soo diray falammaa ra'owhu caarida mustaqbilan awdiyatihim qaaluu haadaa caaridu mumtirunaa bal huwa ma istacjaltum bihi riixun fiihaa cadaabun aliim kuwiioo kaluu nabigu ka cabsan marka ilaahay qadabkiisa iyo ayuu garanayaa marka waxaa weye cadaabkaa nimankaa lagu rusheeyey ayaa yuu ka ciroobay qaarna ma ah wuxuu leehay aayaddan oo la yidhi fastaqim kamaa umirta sidii lagu faray u toosnow ayuu ka yaa ciraysayo wuxuu ka yaabay inuu u toosnaan waayo sidii la faray marka midday ahaani hahaatee fastaqim ama labaduba isugu dar fastaqim toosnow kamaa umirta sidii lagu faray wamanaha toosnaadeen taaba macaka adiga kula toobad keenay oo soo islaamay walaa tadqoow ha xadgudbina oo maxaarimta ilaahay wuxuu ilaahay xariman yaa la samaynin innahu alle bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun wuu arkaa walaa tarkanuu ha u iilanin ha u leexanina walaa tarkanuu laa tamiilu weye ha u leexanina ha u iilanina ila aladiina kuwii dalamuu dulmi falay oo fatamasakumu naaru naartu ay idin taabato marka waxaad ka garanaysaa yacni aayadda nebi maxamed iyo asxaabtiisa midna daalim u iilan mahayaane ummaddanaa lala hadlayaa qof daalim ah ha u iilanina walow in yarna ha ahaade maxaa weeye marka in weyn walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum annaaru naartu ay idin taabato wamaa lakum idinkoonsan idiin sugnaanin min duuni illaahi ilaahay sokadii min awliyaa'a yagoyna owliye idiin sugnaanin humma markaa ka bacdigeed laa tunsaruuna la idiinma gargaarayo humma laa tunsaruuna la idiinma gargaarayo wa aqimi asalaata tarafayi nahaari wa zulafan min alleyli ina alxasanaati yudhibna asayi'aat aayaddana marka waxaa weeye waxaa caddaynaya sababu nusuul bay ku soo sabab bay leedahay ay ku soo degtay can ibni mascuud waxaa laga wariyay ana rajulan ninbaa jaa'a u yimid ila annabiyi sala allahu calayhi wasalam nabigii ilaahay u yidhi oo faqaala wuxuu yidhi innii caalajtu imra'atan qof ayaan yaan la baashiray fii aqsa almadiinati madiina korkeeda wa innii anigu asabtu minhaa wax walba waan sameeyey min duuni an amusahaa laakiin uma galmoonin wixii kaleetoo dhan baan sameeyey wa ana haadaa waa i kale faqdi fiya igu xugmi maa shi'ta waxaad doonto fa qaala lahu cumar sayidinaa cumar baa ku yidhi laqad sataraka allaahu ilaahay baa ku asturaye low satarta calaa nafsika inaad asturtaa fiicnayd falam yarudda calayhi rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay waxba ma una ku odhan ninkii faintalaqa alrajulu ninkii wuu tegey wa nasalad haadihi aayatu aayaddanaa soo degtay oo dhahayso wa aqimi asalaata tarafayi nnahaari wa zulafan min alleyli ina alxasanaati yudhibna asayi'aati faatbacahu rajulan nin buu ka dabageeyey fadacaahu wuu u yeedhay fatalaa calayhi aayaddanuu ku aqriyey markaasuu ninkii wuxuu yidhi aayaddan ma aniga keligay baa iska leh mise dadkoo dhan baa yay u sugnaatay bal dadkoo dhan bay u sugnaatay buu nabigeennu yidhi calayhi asalaatu wasalaam aayaddan taas macnahaasi inoo sheegi wa aqimi asalaata salaadda oog tarafayi nahaari maalinta labadeeda darfood oog wa zulafan iyo in oo min alleyli habeenkii ka mida wa zulafan min alleyli oo habeenka ka mida ina alxasanaati wanaagga iyo samadu yudhibna waxay baabi'iyaan assayi'aati xumaanta daalika kaasna dikraa waano weeye daalika dikraa kaasi waa waano waano oo la waaninayo liddaakiriina kuwa ilaahay xusayo marka saas weeye wa aqimi asalaata tarafayi nahaari waxaa la yidhi salaadda oo ilaahay inagu farad yeelay ayaa halkan laga qaadanayaa ragcadaad ragcadeeda ama salaadda caynteediiba aqimi asalaata almaktuubata iyadoo taam ah oo kaamil ah maalinta awalkeeda iyo aakhirkiisa walmuraadu waxaa looga jeedaa salaatu asubxi waalcasri liannahumaa tarafaa annahaari weeye subaxa salaadiisa waabay maalintaa ku bilaabata casarkiina waa waxaa weye waa salaada casarkiina maalintiibaa sii baabi'i rabta wa zulafan min alleyli wa saacaatin min alleylina waxaa loo jeedaa waxaa weeye almuraadu bihaa almaqribu waalcishaa'u cishaha iyo maqribka weeye hadee duhurkiina wuxuu u dhaxeeyaa salaada subax iyo salaada casar dhexdooda ayuu ku jiraa ina alxasanaati samafalka wanaaggu yudhibna wuxuu baabi'iyaa assayi'aati xumaanta acmaasha wanaagsan oo salaada ay ka mid tahay dunuubta ayaa ilaahay ku dhaafaa nabigeenna wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam alsalawaatu alkhamsu shanta salaadood kafaaratun waa dembi astur limaa baynahaa waxaa u dhexeeya salaadaha majtunibat ilkabaa'iru dembiyaalka waaweyn haddii laga fogaado marka xasanaadka salawaadkaa loo jeedaa waxaana loo soo deliishaday aayadda sida ay ku soo degtay ayaa loo soo deliishaday xadiid kale wuxuu ahaa maa min muslimin yudnibu denban fa yatawada'u wayusallii rakcatayni ilaa gufira lah sidaasaa loo jeedaa wasbir dulqaadaa la yidhi nabigeenna iska sabir oo gaalada iyo dhibkooda iyo aflagaadadooda iyo waxay kugu hayaan wasbir sabir fa ina allaaha alle laa yudiicu ma halleeyo ajra almuxsiniina kuwa samafala ajrigooda ilaahay ma hallaynayee iska sabir falowlaa kaana min alquruuni min qablikum uluu baqiyatu yanhowna waxaa weeye aayaddanna waxay inoo sheegi oo loo xanuunsanayaa oo loo laxawsanayaa ummadihii halaagsamay maxaa looga waayey kuwa caqli badan iyo jamaaco wanaagsan oo kuwa sharka badan gacanta qabato oo marka ay sidaa ku badbaadaan allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa falowlaa kaana muu ahaado min alquruuni ummadihii tegey min alquruuni oo min qablikum idinka idinka horreeyey uluu baqiyatin kuwa soo hadhay waa baqiyo khayr la weeye kuwa soo hadhay kuwaasoo yanhowna reebayo canilfasaadi fasaada oo fil ardi la fasahaadiyo ummadihii hore oo baaba'ay maxay kuwa caqli leh iyo fadli leh oo jamaaco akhyaara oo sharka reebo iyo fasaadka fil ardi maxaa loo heli waayey ilaa qaliilan in yar ma ogiye oo minman ka mida anjaynaa aan badbaadinay oo minhum iyaga ka mid ah yacnaa marka istihnaha waxaa layidhi waa munqaticool in yar oo iyaga ka mid ah yaa fasaadi reebay wayna badbaadeen marka sidaasaa lagu tirsiiyey oo aayaddu waa sidii ilaahay uu yidhi yaa xasratan cala alcibaadi waa loo xanuunsanayaa xanuun waa laga xanuunsanayaa dhibaatada ku dhacday ilaa laakiin qaliilan in yar oo minman ka mida anjaynaa aan badbaadino oo minhum ka mida iyagu wanaaggii bay fareen wayna badbaadeen waatabaca waxay raaceen alladiina kuwii dalamuu xadgudbayna maa utrifuu fiihi wixii loogu barwaaqeeyey oo waxay shahawaadkii ayay kaga shuqloomeen iyo maladaadkii yay aakhiro iyo kaga suqdoomeenoo kaasay doorteen maa utrifuu fiihi wa kaanuu waxay ahaayeen mujrimiina kuwa mujrimiina oo dembiga daa'ima oo ku sii socdo alla marka wuxuu sheegay wamaa rabbuka rabbigaaga nebi maxamedow ma ahaanin liyuhlika kii halaago bidulmin dulmi uma halaago wa ahluhaa maa rabbuka rabbigaaga ma ahaanin liyuhlika alquraa magaalo madaxyaalka kii halaago bidulmin dulmi uma halaago wa ahluhaa ahalkeeda qaryadaa ama magaalo madaxdaa dadkeedana muslixuuna ay wax wanaajinayaan haddii dad muslixiina oo amar khayrka farayo oo munkarka reebaya hadday dhex joogaan ilaahay ma baabi'inayo wamaa kaana ma ahaanin rabbuka rabbigaa liyuhlika alquraa magaalo madaxda ma halaago bidulmin dulmi uma halaago wa ahluhaa muslixuun ilaahay caadadiisa waxay ku dareersatay inaan dulmi aan loo halaagin dadka hadduuba qaar wax wanaagsan samaynayo uu jiro liannahu tacaala munazahun cani dulmi dulmiga ilaahay wuu ka nasahan yahay wa innamaa yuhlikuhum bikufrihim wa macaasihim unbuu u halaagayaa walow shaaa rabbuka lajacala annaasa ummatan waaxidatan walaa yazaaluuna mukhtalifiina walidaalika khalaqahum tanna waxaa weeye allah subxaanah wa tacaala wuxuu noo sheegayaa walow shaaa rabbuka rabbigaaga nebi maxamedow hadduu rabo la jacala annaasa dadkii wuxuu ka yeeli lahaa ummatan ummad waaxidatan oo keli ahoo oo kulluhum ay mu'miniin oo diinta islaamka ku hanuunsan ah ilaahay sidaa ma una yeelin xikmad buuna u yeelay waxaa weeye inuusan yeelin xikmad weeye lajacala annaasa ummatan waaxidatan oo kolligood mu'miniina sida malaa'igta ayuu ka dhigi lahaa laakiin waxaa la rabaa dadka iyo waxaa la siiyey ikhtiyaar baa la siiyey wixii ay doortaan kii iimaan iyo wanaag doortana inuu ilaahay sidaa ugu naxariisto kii xumaan iyo gaalnimo iyo macaasi doortana in sidaa lagu cadaabo oo qofka isagu uu khiyaar lahaado walaa yazaaluuna kama tegayaan oo kama zuulayaan mukhtalifiina inay isku inay iska hor imaanayaanoo iskhilaafsan yihiin ilaa man raxima rabbuka rabbigaaga intuu u naxariista ma ogiye waxaa weeye mukhtalifiina diin badan oo fara badan iyo oo kan waxaa weeye bayna yahuudi wa nasraani wa majuusi ilaa naasan hadaahum allahu min fadlihi wa hum ahlu lxaqi weeye walaa yazaaluuna kama tegayaan mukhtalifiina inay iskhilaafsan yihiin oo yahuud ay iskhilaafsan tahay intaasoo firqo nasaarana ay iskhilaafsan tahay majuuskiina ay iskhilaafsan yihiin ilaa man raxima rabbuka rabbigaaga intuu u naxariistay baan iskhilaafsanayn walidaalika iskhilaafkaa yuu khalaqahum ilaahay ku abuuray wa tammad wayna taam noqotay kelimatu rabbika rabbigaaga kelimadiisa waxay ku taam noqotay la'amla'anna waan buuxinayaa jahannama naarta jahannamo min aljinnati jinni baan ka buuxin waannaasi dadna waan ka buuxin ajmaciina dhammaantood intaa markaan soo sheegnay yuu ilaahay mar labaad waxaa naloo celinayaa oo dersi laga qaadanayaa ummadihii la hagaagay iyo ambiyadoodii iyo intii raacday oo ilaahay badbaadiyey alla wuxuu yidhi wa kullan mid la arkaba naqusu waan qisoonaynaa calayka adiga korkaaga yaan ku qisoonaynaa nebi maxamedow wa kullan naqusu calayka min anbaa'i arusuli rusushii hore wararkoodii muhimka ahaa maa nuhabbitu wax aan ku sugayno bihi shaygaa fu'aadaka qalbigaaga aan ku sugayno oo meeshii aan ku hayna nabigaa lagu sabirsiinayaa nabigaa lagu sabirsiinayaa ee aayadani soo duuduubtay wa kulla naqusu calayka min anbaa'i arusuli maa nuhabbitu bihi fu'aadaka wax aan qalbigaaga aan ku sugayno akhbaartii aanu kuu sheegnay inaad muxuu ahay ku sidii loo dhibay iyo say u sabreen inuu qalbigaaga ku xasilo oo walaalahaagaa ambiyada ah aad kuay ku dayato wa jaa'aka waxaa kuu yimid fii haadihi kanna alxaqu xaqii baa kuu yimid akhbaartan iyo waxaan laguu sheegayna xaqii baa kuu yimid wa mawcidatun waanaa kuu timid iyo wamawcidatun wacdi baa kuu yimid iyo wadikraa waano lilmu'miniina mu'miniinta la waaninayo sidii ambiyadiiba markay keri waayeen ay hadal lagu kala tegaya ay u sheegeen sidii oo kale weeye nabigeenna waqul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow liladiina kuwii waxaad ku timaadaa laa yu'minuuna aan rumaynayn icmaluu camalfala calaa makaanatikum sidiinaa ku camalfala innaa annaguna caamiluuna waan camal falaynaa oo waintadiruu suga innaa annagu muntadiruuna annaguna waan sugaynaa walilaahi ilaahay baa leh haybu asamaawaati waalardi samaawaadka oo cirarka ah iyo dhulka waxa ku maqan ilaahay baa iska leh wa ilayhi ilallaahi alla intii ka ah yaa yurjacu alamru amarka loo celinayaa kulluhu dhammaantii markaasuu kii caasiyeyna wuu ka aargudanayaa kii adeecayna wuu sawaabinayaa waxaa ku sugan sabirsiin nabiga la sabirsiinayo iyo cagajuglayn gaalada loo cagajuglaynayo inuu ilaahay ka aargudanayo facbudhu allahaas caabud adiga oo taladaadana u dhiibo wa tawakkal calayhi wa tawakkal calayhi tala saaro wamaa rabbuka rabbigaaga ma ahaanin bikaafilin kii halmaamayo camaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan wuu idin abaalmarin kullan bicamalihi kii wanaagsanaana camalkiisaa lagu abaalmarin kii xumaana camalkiisaa lagu abaalmarin intaas ayaa waxaa ku dhammaaday suuraddii la odhan jiray suura suuratu kahfi oo ay ka buuxeen qisasul ambiyaa halkanna waxaan bilaabaynaa bismi illaahi araxmaani araxiim halkanna waxaan bilaabaynaa suuratu yuusuf saan u sheegnay waxaa weeye ambiyadii suuradahoodii baa isku xigsaday marka diinta ilaahay inay isku mid tahay ayaad ka garan oo qur'aanka suuradihiisii yaa ambiyadii magacoodii baa lagu magacaabay marka suuradan suuratu yuusuf la yidhaahdana iyaduna markay ku soo degtay kow iyo toban aayadood iyo boqol aayadood weeyaan suuraddan markay ku soo degtay waxaa weeye qisasul ambiyaa'i ayay kiyay muxuu ahaaye ayay ka sheekaynaysaa si gooni ah qisatu nebiyullaahi yuusuf ibnu yacquub iyo wuxuu la kulmay ayay ka sheekaynaysaa oo dhib iyo imtixaan iyo shadaa'id ah oo uu la kulmay walaalihii iyo kuwo kale iyo gurigii ninkii meesha masar u telinayay iyo xabsigii la geliyey iyo haweenkii shirqoolka u dhigay iyo suu ilaahay uga badbaadiyey intaasoo dhan waxaa looga jeedaa nabiga calayhi salaatu wasalaam in kurbada iyo shiddada iyo waxa uu la kulmayo oo kuwa isaga ugu dhow oo adeeradii iyo abijahal iyo abilahab iyo in loo tacsiyeeyo oo layidhaaha fiiri muxuu aha walaalkaa yuusuf marka waxaan jecelaha guud ahaan qisada nebi yuusuf oo cajabta badan waxaa weeye waxay culimmadu yidhaahdaan nabi walbo dhib weyn buu la kulmay markaasuu imtixaankii wuu ka soo baxay nebi yuusufna waa sidoo kale xataa si uusan u sheeganin qof bini aadama oo aan nabi ahayn si uuna u dhihin waxaa weeye haddii aniga imtixaani lahaa imtixaanka yani oo uu jiri lahaa wax ka daran imtixaanka liimtixaani ma jiro si uusan u dhihin yacni marka wakaa nebi yuusuf waan arki doonaa waa la imtixaanay markuu mid ka baxaba mid kaluu ku dhici markuu mid ka baxaba mid kaluu ku dhici intaana uu ka barmoosi guushana isaga ayay ku dambayn marka waa qofkii sabraba guusha isagay ku dambayn ambiyada qaarkood waxaan ognahay waxaa lagu imtixaamay marad iyo jiro ayaa lagu imtixaamay qaarba waxuun yaa lagu imtixaanay marka taana waa taas waxaa weeye qisas oo aad u macaan oo la shaqaynaysa dhiigga sida ay yacni ay tahay ayaa maaragtay suuraddanu ay ka sheekaynaysaa ilaa ay yidhaahdaan waxaa weeye suuraddani suuratu yuusuf iyo suuratu iyo alraxmaan waxaa aqrinteeda ku faakihaysta nin layidhaha khaalid ibnu macdaan wuxuu yidhi suuratu yuusuf wa maryam waxaa ku faakihaysta ahlu jannada jannada dhexday ku aqrinayaan waxaa weeye qaala cataa wuxuu laa yusmacu suuratu yuusuf maxsuunun ilaa istalaaxa ilayha hadduu mid murugaysan u aqriyo wuu raaxaysanayaa nabigay ku soo degtay bacda suurati huud huud markay ku soo degtay kadib ayay nabigeena ku soo degtay si ay musiibadii wayneyd ee ku dhacday markii oo khadiijo ay dhimatay oo adeerkii uu dhintay si loo samirsiiyo marka suuradda waxaa weeye nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xayaatadii aada u adkayd iyo dhibaatadii uu kala kulmayey nimanka tiibaa marka laga bogsiinayaa taasaa ilaahay yuu ka caafinayaa suuraddan marka waxaa weeye jawigeedu waa sidaa haadaa wabillaahi towfiiq darsigeenna halkaa inoo joogo